وتعالى قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته waa darsigii labaad weeye waxa uuna sheekhu ka soo hadlayay ilaahi subxaana watacaala sifaadkiisa ayuu kusoo dhex jiray wuu kaga soocan yahay addoommadiisa uu kaga soocan yahay waxaa marka uu yidhi maa zaala bisifaatihi ma uusan sifooyinkiisa alla ka zuulin inuu sifooyinkiisa leeyahay iyo tilmaamihiisa qadiiman horaan qabla khalqihi khalqigiisa ka hor yacni makhluuqaadkiisa intuusan waxbaba abuurin alle tilmaamihiisa kamaalka kutusaya wuu lahaan jiray weji iyo qaab u cunnama ayuuna u lahaa rabbi subxaana wa tacaala mar hadday sidaas tahay lam yasdad ma uusan kororhsanin rabbi subxaana wa tacaala bikownihim ahaanshahooda daraaddii yacnii abuuristooda iyo jiritaankooda khalqigu la abuuray kadib ma uusan ku kororsanin shay-an waxba muusan ku kororsanin shaygaasoo lam yakun aan ahayn qablahu hortiisa oo min sifatihi tilmaantiisa yacni macnihii jumladii horan bay leedahay waxuu jumlooyinkaa ku radinayaa sheekhu niman muctasile la yidhaahdo iyo jahmiyada waxayna tahay uu taqriirinayaa in allah subxaana wa tacaala sifaadka ama kuwa daatiga ha noqdeen ama sifaatulficliga ha noqdeen tilmaamihiisa uu hadda leeyahay intuusan khalqigiisa wax ka midaba abuurin inuu lahaan jiray oo wax horay uu alla subxaana wa tacaala u lahaa ay tahay ee wax markuu khalqiga abuuray kadib uu kasbaday oo in markaasi lagu tilmaamo uu xaq u yeeshay waktigaanaa bilowday ma ay ahaa saasuu sheekhu tilmaamaya marka waxaanu ku radinayaa labada qolo qolyaha iyaga waxay leeyihiin alla subxaana wa tacaala markiisii hore sifatulkalaam ma uusan lahaan jirin bacda daalika ayaa mutakalim lagu magacaabay khaaliq lama odhan jirin oo sifadaa ma uusan lahaan jirin bacdama uu khalqiga abuuray yaa khaaliq loo bixiyay bay leeyihi yacni sifaatku way qaybsamaan sifaat aldaad iyo sifaat alikhtiyaariya iyo sifaat alficli way qaybsamaan marka sifaatulficliga ee ikhtiyaariga ah saan horeba usoo tilmama waxa la hahdaa sifaadka alle subxaana wa tacaala iraadadiisa iyo mashiiadiisa ku tacalluqa yacni mar uu samaynayo marna uu rabbi iska daynayo subxana wa tacala sida macnaa cadhada iyo yani waxa weeye jacaylka iyo iraadada iyo waxaan ujeedaa maaragtay istiwaha carshiga uu ku istiwoonayo iyo nusuulka uu soo degayo iyo yani waxa weye majiya imaanayo iyo ilaa akhiri sifaatulficli baa laidhaha ilahay hadduu markuu doonana wuu samayn markuu doonana ma uu samaynayo iraadada ilaahay iyo mashiiadiisa markuu tacaluqa sifaada daatkana waxa la ihahdaa daatada ilahi subxana wa tacala sifaat ku tacaluqa sida macnaha waxa weye gacantiisa iyo ilaa akhirihi maarata wejigiisa iyo kuwa macnaha waxa weye tilmaameen kusoo aroray nusuusta marka midda ayagu ay diidan yihiin waxa weye qolyahan kadaata yani firaqa ee yani waxa weye baadida ah waa sifaatka ikhtiyaariga ah sifaatka ikhtiyaariga bay leeyihiin alla wuxuu yeeshay bacdamaa uu khalqiga abuuray kadib khaaliq markaasaa loo bixiyey oo uu yeeshay mutakalim waxaa la yidhi goortuu hadlay kadib saasay macnaha wax weyaan iyagu leeyihiin maxaa yeele waxay leeyihiin sifatulkalaamka sida noomaa doonta waa sifa makhluuqaadka ilahi ka mid ay leeyihin kalaamku waa makhluuq bay leeyihiin ma aha ilaahi subxaana wa tacaala sifatiisa ma aha oo min hunaa waxaa inoo imaan doonta inay qabaan qur-aanku inuu yahay yani waxa weeye hadal makhluuq inuu yahay oo hadalkii ilahi uusan hayn maarata meeshooda insha allahu tacala ku keeni doonaa maa zaala ma uusan ka zuulin allah subxaana wa tacaala bisifaatihi tilmaamihiisa wacwacan ee qiimaha leh qaab u qalma yani waxa weye bisifaatihi sifaatkiisa ma uusan ka zuulin qadiiman horay ma uusan uga zuulin qabla khalqihi yani khalqigiisa ka hor intuusan waxuma abuurin tilmaamaha kamaalka kutusaya qaab rabbi u qalma oo jalaalkiisa iyo cadamadiisa u qalma inay ugu sugnaayeen muusan ka zuulin lam yasdad ma uusan kororhsanin marka oo muusan siyaadsanin alle subxaana wa tacaala bikownihim khalqiga ahaanshihiisa daraaddood shay-an waxba muusan ku kororsanin shaygaasoo lam yakun aan ahayn qablahum horaantooda oo min sifatii alla tilmaamihiisa tilmaan ayaga ka horreey macnaha waxa weyaan ayaga markay yimaadeen uun alla uu kasbaday oo uu yeeshay ma jirto horay uusan u lahaan jirin tilmaam oo dhan allah subxaana wa tacaala horay buu u lahaan jiray sidaas wey wakamaa kaana bisifaatihi azaliyan kadalika laa yazaalu calayha abadiyan halkaa waxa weeye shaarix wuxuu ka gelayaa wax la yidhahdo maaragtay masale la yidhahdo xuluul xawaadis iyo yani waa masaa'id falsafaad aan macnaha waxa weeyaan wax haba yaraatee macnaha faa'iido weyn oo ku jirta aysan jirin taqriibanna nimankii ahlulkalaam kalaamka ah iyo falaasifadii iyo kutubtii umamti kaliya waxaasaa laga soo guuriyay asalkeeda oo shubahaadka ku dhaliyey inay yidhahdaan allah subxaana wa tacala wax tilmaamuusayn maxaa yeele waxay leeyihiin haddii aan sugno rabbi subxaana wa tacaala in macnaha waxa weeyaan uu khaaliq ahaa ama mutakalim ahaa sifaadka noocaas oo kale haddaan sugno waxaa ka dhalanaysa in ilaahi subxaana wa tacaala weligiiba khalqigiisa qayb ka mid a ay la jiri jireen weligiiba khalq meeluu kasoo bilowdaba aan lahayn oo weligii alla la jiri jiray inay jireen baa meesha ka dhalanaysa leeyihi ilan khaaliq marka la yihahdo wuxuu abuuray waa inay jiraan yacni shubahaad noocaas oo kaleeta ah oo macnaha waxa weeye sheegitaankeeda macno weyn aysan ku jirin ayaa ku dhalisay inay macnaha mataahaadka galaan wa kamaa kaana siduu ahaa allah subxaana wa tacaala bisifaatihi sifooyinkiisa siduu ugu ahaa azaliyan mid ku horreeyey kadalika sidaasoo kaleeto ayuusan laa yazaalu uga zuulaynin calayha sifaatkiisa uusan uga zuulaynin abadiyan weligood uusan uga zuulayn yacni azaliyan wa abadiyan waa laba kelima oo iska soo horjeedo shayga markaad macnaha waxa weeyaan nafyi maadi anfinayso azaliyan baa la yidhahda yacni horay abadiyanna waa fi lmustaqbal yacni maadiyan oo mustaqbalan tilmaamuu horay u lahaa ayuu mustaqbalanna u lahaan doonaa weligiina allah subxana wa tacala tilmaamahaas uu lahaan doonaa maxaa yeele waa tilmaamo daatadiisa iyo afcaashiisa kuyacni ku saabsan wey wakti kastana rabbi subxaana wa tacaala daatadiisuna waa jirtaa afcaashiisuna kuwa jiraya wey wakamaa kaana siduu u ahaa alla subxaana wa tacaala bisifaatihi sifaatkiisa azaliyan mid ku horreeyey uu ahaa kadalika sidaasoo kale laa yazaalu uusan uga zuulaynin calayha sifaatka dushooda abadiyan inuu yahay yani waxa weligood yani mustaqbalan uusan rabbi uga zuulaynin subxaana wa tacaala laysa mu uusan ahaanin masaladiibu weli sii taqriirinaya laysa mu uusan ahaanin alla subxaana wa tacaala bacda khalqi lkhalqi makhluuqaadka abuuristooda kadib istafaada mid faa'iidaystay muusan ahaanin isma alkhaaliqi magaca khaaliq la yidhahda muusan faa'iidaysanin walaa biixdaati albariyati khalqiga yacni soo darintiisa iyo dibka keenintiisa daraaddeedna istafaada mid faa'iidaystay muusan ahaanin allah subxaana wa tacaala isma albaariy mau jeeda yacni abuur magaca isaga ah muusan kasbanin allah subxaana wa tacaala waa macnaha waxa weeye jumalkii hore un bay raacsan tahay laba tusaale ayuu ku siiyey tusaalena waxa weye magaciisa khaaliqa midna waa magaciisa baariga magaca khaaliqa ah wuxuu leeyahay alla subxaana wa tacaala khalqigiisa markuu abuuray kadib muusan faaidaysan ee intuusan khalqigiisaba abuurin buu lahaan jiray wey mana ayb sidoo kaleeto baarigana wuxuu muusan ka faa'iidaysanin markuu beriyada yani beryada khalqiga la yidhahdaa beryada markuu keenay kadib oo ahaysiiyey kadib magaca baari layhahdo muusan kasbanin ee horay buu alla subxaana wa tacaala baarina loo odhan jiray yacni waxa weeyaan khaaliqna loo odhan jiray ayib intuusan ilaahay khalqiba abuurin kalbi khalqigama intuusan abuurin khaaliq iyo baari iyo mutakalim iyo see loo odhan jiray waxa weeyaan oo la odhanayaa ruuxu hadduusan ficilka xataa samaynaynin khalqiga xataa wayma alla subxaana wa tacala kaadi khalqigiisa xataa haddaad fiiriso ruuxu hadduu awooddii uu ficilkan ku samayn lahaa uu leeyahay ha ahaatee markaa uusan ku guda jirin sifadaa iyo tilmaantaas iyada looma diidi karo masalan ruux hadli kara oo awooddii hadalku ay ku jirto laakiin aamusan oo xilligaa isaga aan hadlaynin sifatulkalaam ma loo diidi karaa ninkaasi mutakalim ma aha ma la dhihi karaa ama waxaasi mutakalim ma ah lama dhihi karo ma ujeedaa maxaa yeelay quwadii iyo awooddii uu ku hadli lahaa wuu leeyahay mar hadday sidaas tahay rabbi subxaana wa tacaala tilmaamihiisa iyo sifaadka ikhtiyaariga ee marna uu sameeyo marna uusan samaynin ee macnaha waxa wey mashiicadiisa iyo iraadadiisa hoos taga kuwa iyaga xaaladda uusan samaynaynin macnaheedu waxa weye awood buu uleeyaha rabbi ku sameeya subxaana wa tacaala saa daraaddeed ayuu ugu tilmaamaya khalqigiisa intuusan abuurinna khaaliq baa la odhan jiray maxaa yeeley quwatulkhalqi buu alla lahaa subxana wa tacala inuu abuuri karo awooddeeduu lahaa sidoo kaleetana mutakalim baa la odhan jiray rabbi subxaana wa tacaala yani waxa weye sifaadka horey buu ulahaa rabbi subxana wa tacala laysa muusan ahani bacda khalqi lkhalqi yani bacda khalqi lmakhluuqi khalqigu mastarna waa noqotaa bimacna makhluuqna way noqotaa ism mafcuula labadoodaba waa loo kala jeedaa laysa muusan ahani bacda khalqi lkhalqi yani bacda khalqi lmakhluuqi makhluuqa abuuristiisa gadaashooda muusan ahani rabbi istafaada mid faa'iidaysta muusan ahan isma alkhaaliqi magaca khaaliqa muusan faa'iidaysta oo iyaga samaynta uu sameeyey ficilkaa ma uusan ka kasbanin oo ugama dhalanin magaca isagii ugama soo bixin walaa biixdaati albariyati makhluuqa keenitaankiisa ixdaas yacni dibka keenidiisa markuusan jirin keenitaankiisa daraaddeedna istafaada mid ku faa'iidaysta muusan ahaanin isma albaari alkhaaliqu albaari waa ka alla subxana watacala labada magac isku xijiyey labada sifa isku xijiyey markay kulmaha waxaa la yidhahdaa horta labadoodaba abuuris baa loola jeeda laakiin markay meel isugu yimaadaan waxaa la yidhaahdaa laba macnaa la kala siiya khalqiga waxaa la yidhahdaa yani markay isla joogaan waxaa la yidhaahdaa macnaha waxa weeyaan sargooyada shayga markaa macnaha sargoyso ood qiyaastii sii dejiso ayaa khalqiga la yidhahdaa baarigana waxaa la yidhahdaa fulinta la yidhahda marka abuuristii iyo fulinta marka baari noqonaysa alkhaaliqu lbaari markay isla joogaan sidaas markay meel kale joogaanoo khaaliqna meel joogto baarina meel joogtana labadooda waxaa loola jeedaa mid kasta yani waxa weeyaan sargoynta iyo fulinta labada waa wada qaadanayaan maa lahu macna arububiyati walaa marbuub wa macna alkhaaliqi walaa makhluuq macnaha isagaa waxaa ka hadlay ibnu kathiir yani markuu ka hadlayay alkhaaliqu lbaari markuu fasirayay ayuu macnaha qaab noocaasoo kale uga hadlay lahu waxaa u sugnaaday rabbi subxaana wa tacaala macna arububiyati rabbinimada macnaheeda u sugnaatay yacni sifada rabbinimada ayuu leeyahay walxaal ayuu sifadaa lahaa laa marbuuba mid rabbi loo noqdaba uusan jirin mid rabbi loo noqdaba isagoon jirin ayuu rabbi ahaan jiray wa macna alkhaaliqi khaaliqnimo macnaheed ayuu lahaa iyo sifadeeda iyo tilmaanteeda walxaal laa makhluuqa mid la abuuraba mid la abuurayba uusan jirin isagoon makhluuq jirin ayuu rabbi subxaana wa tacaala magaca khaaliqa lahaan jiray asagoo mid loo rabbi noqdo uusan jirin ayuu rabbi subxaana wa tacaala magaca rabbi lahaan jiray sifada macnaha rububiyada uu lahaan jiray sidaas wey lahu macna arububiyati walaa marbuub lahu waxaa u sugnaaday rabbi subxaana wa tacaala uu lahaa macna arububiyati rabbinimada yani rabbiga macaani badan buu leeyahay macaanidiisa mulkiga waa la yidhahdaa yani maaligga rabbi waa la yidhahdaa yani waxa wey maaliku daar iyo maaliku lbeyt iyo rabbi haddii la iska iطlaaqa laakiin rabbi bay subxaana wa tacala allay ku dhacdaa maarka khaaliqay ku dhacdaa marka waxaa loogu magacaaba waxaa lagu iطlaaqaa yani maaligga waa lagu iطlaaqaa xaafidka waa lagu iطlaaqaa yani waxa weeye midka si tadriiji ah si tartiib ah shayga u koriya ilaa uu kamaalkiisa ka gaadhana waa la yidhahda waa tarbiyada caadiga midda la yaqaano iyadii taskiyada marka isku macno noqonay yani shayga in yar in yar in loo kobciyo loo koriyo ilaa uu kamaalkiisa ka qaato macaanidaasoo dhanna rububiyada rabbi subxaana wa tacala tilmaanta uu leeyay waa melig oo isagaa boqor u ah yani waxa weye khalqigiisa asagaa ilaaliye u ah asagaa koriye rabbi subxaana wa tacaala oo kobciya intaa iyo in labadiba macnaha waxa weeye rabbiga macnihiisu waa waa qaataa maan lahu alla ayuu u sugnaaday macna arububiyati rabbinimo macnaheeda rububiyada macnaha sifadeeda yuu iska lahaa walxaal laa marbuuba mid loo rabbi noqdaayo mawjuudun uusan ahayn mid loo rabbi noqdaa isagoo uusan jirin wa macna alkhaaliqi ayaa u sugnaaday khaaliqnimada macnaheeda ayaa u sugnaaday yacni sifada khaaliqnimada ah wuu lahaan jiray rabbi subxaana wa tacaala walxaal laa makhluuqa mid la abuurayna mawjuudun uusan ahayn mid macnaha waxa weye la abuuray isagoo uusan jirin ayuu macnaha waxa weeyaan uu lahaan jiray wuxuu leeyahay shaarixu yani ibnulciz wuxuu leeyahay jumladaa sheekhu wuxuu ku tilmaamayaa in ay makhluuqaadka ilaahay aysan jiri jirin oo meel ay ka bilowdaan ay leeyihiin masaladaasuu aada u niqaashaya makhluuqaad jiri doono oo aan dhammaanaynin waa la sheegay laakiin makhluuqaad weligood soo jiri jiray ma jiraan mise ma jiraan halkaasuu marka niqaashka gelinaya khilaafaad fara badanna waa gelinaya marka wa kamaa anahu muxyi lmowta bacdamaa axyaa istaxaqa hada alisma qabla ixyaaihim masaladaasuu ku dheeraaday sheekhu masaladaasuu ku dheeraaday maxaa yeelay yani waxa weye nimankaa khayrka daran inkaarta qabe ee muctasilada iyo wixii macnaha waxa wey la halmaala ah qolyahaasu macnaha radinaya ma wa kamaa anahu sida alle muxyi lmowta kuwa dhintay mid u nooleeya uu yahay bacdamaa axyaa markuu nooleeyey kadib muxyi lmowta siduu uleeyahay sifadaa iyo magaca isaga ah yaa istaxaqa uu u mutaystay haada alisma magaca isaga ana qabla ixyaaihim intuusan noolayninba yani muxyi lmowta waxa waxa weyaan waa xujada ugu adag ee nimanka kadaata macnaha aysan mari karin waxaa laleeyahay alla subxaana wa tacala makhluuqaadkiisu inay meel ka soo bilowdeen waad aaminsantihin sooma haawey ayib mar haddaad aaminsantihin inintuusan ilaahay makhluuqba abuurin oo waxba uusan noolaynin muxyi lmowta ma ahaa mise ma ahayn ma ay dhihi karaan marka muxyi lmowta ma ahayn ma ay dhihi karaan marka muxyi lmowta wuu ahaa khalqigiisa ka hor bacda uu abuurayna muxyi lmowta wuu yahay sidii macnaha waxa weeye macna alkhaaliqiyada iyo rububiyada iyo kulligood macnaha waxa weye isku meel baa la marinaya wakamaa anahu sidii allaba muxyi lmowta kuwa dhintay uu u nooleynayey muxyi lmowta kuwa dhintay ka nooleeyo uu u yahay dhe bacdamaa axyaa markuu nooleeyey kadib markuu naf uu geliyey oo uu abuuro khalqigiisa abuuray kadib oo noolo uu ka mid dhigay wax nool uu ka mid dhigay muxyi lmowta sida loo yidhaahdo ayaa istaxaqa uu u mutaystay hada alisma magaca isaga muxyilmowta ah qabla ixyaaihim intuusan waxba noolaynin noolaba intuusan abuurinna magaca alla waa lahaan jiray subxaana wa tacaala kadalika sidoo kaleeta ayuu istaxaqa wuu mutaystay alla subxaana wa tacaala isma alkhaaliqi magaca khaaliq wuu mutaystay qabla inshaahim intuusan abuurinba yani waxa weeyaan yani wuxuu isku shabahayaa laba shay sifada khaaliqiyada ah iyo sifada ixyaau lmowtaaga ah labadaasu isu ekeysiinaya marka iyagu waxay qirsan yihiin muxyi lmowta in la odhan jiray qabla yani waxa weeye ixyaau lmawaat intuusan waxbaba noolaynin in muxyi lmowta la odhan jiray wuxuu le marka taas sidaad u ogoshihiin middan khaaliqiyadana kala mid dhigo oo ayadana waxaad u tidhaahdaan intuusan khalqigiisa abuurinna khaaliq waa la odhan jiray markuu abuuray kadibna khaaliq waa la yidhahda saa dhaha macnaha waa ku ilsaaminaya ma kadalika sidaasoo kaleeto ayaa yacni waxa weeyaan sida uu muxyilmowta u yahay markuu nooleeyey iyo intuusan noolayninba kadalika sidaasoo kaleeto istaxaqa alla wuxuu u mutaystay isma alkhaaliqi qabla inshaa'ihim intuusan amaamudin ka hor yani intuusan amaamudin inshaaga waxaa la yidhahdaa shayga markaad macnaha waxa weeyaan aada samayso adigoon cidna kaga daynin oo adiga macnaha aada ugu horeyso samayntiisa maa dalika arinkaasi biannahu bisababi annahu sababkeedu waxa weeye annahu alle calaa kulli shayin shay kasta qadiirun yahay midkii awooda yani intaasoo dhan waxa macnaha waxa weye alla uu ugu sugan yahay waxa weye shay kastuu awood u leeyahay wa kullu shayin shay kastana ilayhi isaga xaggiisuu faqiirun mid u baahan yahay shay kastana rabbiguu u baahan yahay subxaana wa tacaala asagu wax kasta awood buu leeyahay wax caajis geliyana ma jiro saas soo marnay macnaa sheekhu waa kii soo yidhi yani waxa weeyaan walaa shayun yucjizuhu waxaan loo cajis gelinayno waxa weeyaan waa likamaali qudratihi calaa kulli shayin qadiir shay walbo alla awoodaa subxaana wa tacaala shay walbo awoodaa marka waxa laleeyahy waxa weeye waa shay kasta oo mumkin ah wey shay kasta oo mumkin alla waa awoodaa subxaana wa tacaala muctasilada ayuu ku radinayaa oo waxay leeyihiin alla subxaana wa tacaala yacni wuxuu awoodaa wixii uun awooddiisa hoosgeli karta laakiin waxaan awooddiisa soo hoosgeli karin ma uusan ma awoodo rabbi subxana wa tacala maxay ula jeedaan macnaha waxay soo wataan oo u gogol xaadhanayaan in ay yidhaahdaan addoonku isagaa waxa uu samaynaya abuura allana wuxuu abuuro isagaa iskale waa laba macno jiho oo marka waxa weye jiho kasta wax abuuri karaysa wey sidaa daraaddeed calaa kulli shayin qadiir cumuumkeeda ma aho wax kasta ma soo gudagelayaane waxaa lagu khaas yeelayaa yacni qaadirun maa huwa maa huwa maqduurun lahu wixii awooddiisa hoosgeli kara unbuu alla subxaana wa tacaala awoodi karaa maujeeda yani waxa weyaan nimanku aad bay ufogaadeen yani aad bay ufogaadeen yani waxa weeyaan ayaga iyo qadariyada iyo firaqda nimanka ugu fogfog wey maarka qadiyadaad xataa iska musallamaad ah oo xataa cajaa-ista haweenka xataa waxa weeye habraha waxba aqoonin xataa diin aan baranin iska fidri oo quluubtooda xataa ku jirta iska inkirayaan maarka saa daraaddeed qaar ka mid a markay cilmulkalaam iyo falsafo iyo balaayo intay dhex galeen ay wareereen natiijada ay gaari kari waayeen yaa waxay yidhaahdeen yacni waxa weeyaan waxaan jeclaan lahayn bay yidhaahdeen inaanu caqiidatu alcajaa'is inuu ilaahi subxaana wa tacala nagu dilo maarka habraha caqiidadoodii balaayadii iyo badii ay dhex dabaasheen bay kasoo dabaalan kari waayeen markaasaa waxay leeyihiin habraha caqiidadoodii iyo fidradooda ilahay ku abuuray inuu nagu dilo ayaan jeclaan lahayn maarka yacni waxa weeye raggoodii fuxuusha ahaa ee cabaaqirad aha ee aada u dhex galay ayaa runtii waxa weye kasoo dhawaaqay cilmulkalaamka iyo falsafada iyo waxaa kasoo dhawaaqay mawjeda nihaayatu iqdaami alcuquuli ciqaalu mawjeda yacni waxa weeye cuquusha haddii ruux uu dabagalo meel waxay la gaadhaysaa marka dambe seetay gelinaysa ujeeda halkaasay marka la mareeno intoodii badnaa waxa wey waa ka noqdeenoo waa toobad keeneen raggii ugu waaweynaa markay meel xun la gaadhin dalika arrinkaasi biannahu alle calaa kulli shayin shay kasta dushiisa qadiirunkii ka wada weyey wa kullu shayin shay kastana ilayhi xaggiisa faqiirunkii kubu baahan yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allahi wallahu huwa alghaniyu alxamiid qul huwa allahu axad allahu samad samadka waxaa la yidhahdaa midka isagu isku filan hayrkiina u baahan yahay samadkaasaa la yidhahda marka alla subxaanau watacaala waa loo baahan yahy laakiin sawcidna uma baahnaa wa kullu amrin shay kastaay yasiirun midkii fudud weeye calayhi alla dushiisa subxaana watacaala shay macnaha ku culus ma uu jiro maxaa yeelay uma baahna rabbi subxaana watacaala shay kale markuu doonayo inuu shay ahaysiiyo inuu kun uu yidhaahdo mooyaane kun hadduu yidhahdana siduu alla doonay buu ahaanaya laa yaxtaaju alla uma baahna ilaa shayin shayna uma baahna wuxuu u baahan yahay rabbi ma jiro subxaana watacaala oo khalqigiisa iyo makhluuqaadkiisa ka mid a laysa ka milihi shayun huwa samiicu lbasiir laysa muusan ahaanin ka milihi isagoo oo kale muusan ahaanin shay-un waxbana muusan ahaanin yacni shay isaga oo kale ah ma uu jiro daatadiisa kula mid ah sifaadkiisa kula mid ah tilmaamaha uu goonida kula mid a rabbi subxaana wa tacala ma uu jiro wa huwa alla subxaana wa tacaala assamiicu midka maqalka badan weeye oo wax maqla albasiiru oo haddana arka wey rabbi subxana wa tacaala laba qolaa lagu radinayaa ayaan idha ayadda iyada yay ahaayeen yaa ka jawaabay ya mushabihada iyo mucailada mushabihada waxaa lagu radinayaa laysa kamilihi shay waa nimanka macnaha ilahi subxana wa tacala khalqigiisa u ekeysiiyey sooma nimanka nufaada ee mucailada sifaatka ilahay diiday ama kulligood diiday ama qeyb kamida diidayna huwa samiicu lbasiir baa lagu radinaya waa nafyi iyo ihbaat yani mumaahaladii iyo ekaanshihii guud ahaan waa la diiday haddana tilmaama allah subxana wa tacala ayaddu ay sugtay khalaqa alkhalqa bicilmihi waqadara lahum aqdaaran wadaraba lahum aajaalan walam yakhfa calayhi shayun qabla an yakhluqahum khalaqa alla waa abuuray alkhalqa khalqigii ayuu abuuray makhluuqaadkii bicilmihi cilmigiisuu alla ku abuuray subxana wa tacala alaa yaclamu man khalaqa wa huwa allatiifu alkhabiir alla subxaana wa tacaala khalqigiisa intuusan abuurin ayuu cilmi u lahaa u ogaa goortuu ogaaday kadibna wuu abuuray yacni waa maraaxisha qadaha iyo qadarka qadaha iyo qadarku marka hore wuxuu qaataa intuu markuu ilaahay doonayo inuu shay xugmiyo oo ahaysiiyo markuu doonayo mar wuu ogaada ilaahi subxaana wa tacaala cilmigiisa waa shayga tilaabada ugu horeysa wey oo shaygan horu usii ogsaana rabbi subxaana wa tacaala marka xigtana rabbi waa qoraa waa qoran yahay looxulmaxfuudkuu ku qoran yahay diiwaanka weyniguu ku qoran yahay marka xigtana rabbi subxaana wa tacaala iraadadiisaa ku tacalluqda wuu doonaa rabbi subxana wa tacala shaygaas inuu ahaado marka afraadna shaygii ayuu rabbi wujuudka usoo saaraa marka cilmigu waa marxalada ugu horeysa ee illa subxaana wa tacaala qadihiisa iyo qadarkiisa shay uusan ogaaninna ma uu jiro rabbi subxaana wa tacaala intaysan waxyaaluhu dhicin oo xawaadistu dhicin ayuu ilaahay horey u ogaaday subxana wa tacaala khalqigiisa intuusan abuurin maa iyo horey usii ogsoonaa masaladaana iyagii baa lagu radinaya qolyihii laftooda lagu radinaya khaasatan hullaadooda qolyahooda sii fog ayaa lagu radinaya oo waxay qabi jireen alla subxaana wa tacaala ama ay qabaanba inuu shayga uun ka war helo markuu dhaco markuu dhaco unbuu ka war helaa laakiin cilmi ka horreeyey iyo ogaashan ka horreeya uu sii ogaa ma jiro sidaa daraaddeed xadiidka dheere muslim awalkiisa ku yimid xadiidkii macnaha waxa weeyaan xadiidkii macnaha waxa weeye jibriil nabiga u imaanay salawatullahi wasalaamu calayhi muslimka waa ka macnaha looga soo waramayo cumar yani ibnu cumar la weydiinayo niman noocaas oo kaleeta oo odhanaya yani waxa weye rabbi horey wax uma ogaanin waalmru unfun yani shayguna wax kasta oo dhacayaay markaa u dhacaya unbuu ilahay ka hor helaya subxana wa tacala ibnu cumar baa la weydiiyey markaasuu yihi qolyaha iyaga iiga geeya buui oo macnaha waxawey u sheega inaan beri ka ahay ujeeda markaasuu xadiidkii dheeraha cumar uu keenay maanta muslimka yani waxa xadiidku markuu kusoo aroori marka cilmiga ilahi subxaana wa tacaala waa ka horreeyey khalqigiisa waa ka horreeyey sidaana waa sida aayaadka qur-aanka ay kusugan cindahu mafatixu lghaybi laa yaclamuha ilaa huwa cilmi waaseca oo shaamil ah ayuu rabbi subxaana wa tacala uu leeyy caqligana ibnu aadamkuna waa ku tusaya waa masaa-isha musallamaadka ah een doodi ku jirin wey maxaa yeelay waxaa daliil ugu filan khalqigan yaa abuuray yacni waxa weeyaan jawaabtu ilahi baa abuuray wey shay marka la abuurayo ee la ahaysiinayo shay aan la ogeyn ma la ahaysiin karaa ma la abuuri karaa maalan walilaahi almasalu laclaa yacni ruuxu markuu doonayo maalan inuu guri dhiso muhandisna uu yahay hadduusan handasadii iyo gurigii qaabku u dhismeeyey uusan garanaynin inta gelaysana uusan garanaynin oo macnaha waxa weye horey cilmi uusan ugu sii lahayn faj'atan ma iska samayn karaa ma uu samayn karo mafcuulaadka dhaca iyo waxyaalaha la sameeyaayo cilmi baa ka hormara xataa ibni aadamka waxyaalihiisa xataa ibni aadamku wuxuu doonaya inuu sameeyo waxbaa ka hormara maxaa yeelay shayga markaad doonaysa inaad ka hor aad samayso waa inuu tasawur ka horeeyo waa inaa caqligaagu tasawuro shayga qaabkii aad u qaban lahayd iyo qaabkii aad u samayn lahayd waa inaad tasawurto markaa kadib baad ku tilaabsan karaysaa laakiin shay aadan caqligaaba aadan tasawursanayn oodan garanaynin ma aad ku tilaabsan karaysid maara sidaa daraaddeed ba waxa la yidhaha cabdilcasiis almakki kitaabkan alxayda la yidhahda ninkii iska laha xayda waa kitaab macnaha waxa weye risaala mukhtasara oo lagu soo uu ku soo arooriyey dood dhex martay isaga iyo bishri lmuraysi bishri lmuraysi waxa weye nin muctazila ru'uusulmuctazila ayuu ahaa cahdigii ma'muun ma'muun baa marka wuxuu u sameeyey fadhi iyo dood dhex martay cabdilcasiis almakki iyo macnaha waxa weye bishri lmurisi doodii baa marka kitaabka lagu sajilay waxaa qoray cabdilcasiis murisi wuxuu ka mid ahaa raggii imaamu shaafici yani waxa weye lacasriga abu ah dooda marka wuxuu yidhi bishri waxaa la yidhi marka ma leedahay rabbi subxaana wa tacaala cilmi ma u qiraysaa inuu caalim yahay ashyaada uu ogsoya ma qiraysaa markaasuu yidhi waxaan leeyahay laa yajhal laa yajhal ujeeda war laa yajhal laguma weydiinine cilmi ilaahay ma leeyahay bu markaasuu yidhi laa yajhal baan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala yani jaahil ma aha markaas wuxuu ku yihi war tiirkan kadaata meesha taaganba laa yajhal waa la yidhahdaa ilahi subxaana watacaala cilmi ma leeyahy laa yajhal buu ka dhaqaaqi waay laa yajhal buu ka dhaqaaq markaas wuxuu ku yidhi alla subxana wa tacaala ambiyadiisa iyo rusushiisa wuxuu ku tilmaamay inay cilmi leeyihiin cilmiguna waa sifatu kamaal wey makhluuqa ilaahayna midka cilmiga leh iyo midka cilmiga aan lahayn waxaa naaqis ah midkaan cilmiga lahayn waxaa ka fiican midka cilmiga leh ee adugu ama ilaahay cilmi u sug ama jahli u sug labadaa wax ka dhexeeya ma leh bishri murusi jawaab waa waaye marka sidaas wey wa khalaqa alkhalqa khalqigii ayuu alla abuuray subxaana wa tacala bicilmihi ayuu ku abuuray wa qadara wuu qadaray lahum iyaga wuxuu u qadaray alla subxaana wa tacaala aqdaaran buu u qadaray qadaro oo jeeda ina kula shayin khalaqnaahu biqadar shay walba alla subxaana wa tacaala yani wuxuu ku qadaray qadar buu u qadaray maala yani qiyaastiisa iyo qaabku u dhacayo iyo alla subxaana watacala waa u qadari maala sabbix isma rabbika alaclaa alladii khalaqa fasawaa waaladii qadara fahadaa wax kasta oo u dhacaya ilaahay waa qadaray haddana wuxuu ku hanuuniya khalqigiisa qaabkii uu macnaha u qadaray buu rabbi ku hanuuniya subxana watacala wa daraba lahum alla wuxuu u sameeyey aajaalan yani aajaal buu u sameeyey ajal yani wakti ay ku egyihiinoo ay geeriyoonayaan ajashoodii hadday gaadhana laa yastakiruuna canha saacatan walaa yastaqdimuun waktigu alla ugu talagalay subxana watacaala ajashaana waa kii xadiidka kusoo arooray xadiidkii saadiq ilmasduuq xadiidka nabigu salawatullahi waslamu aleyh waa ka sheegaya in uurka isagoo lagu jiro la qoro isagoo uurkaba la jiifo ayaa qoraalka la sameeya laakiin cilmiga ilahay waa ka horreeyey cilmiga ilaahay waa ka horreeyey wixii hore uu ogyahay hore u dhacay wixii dhici doonana waa ogsoon yahay waxaan dhici doonina hadduu dhici lahaa qaabku u dhici lahaa waa ogsoon yahay maa shaaa macnaha waxa weeye wixii macnaha waxa weeyaan yani waxa weye dhici lahaa hadduu dhici waxaan dhicinna hadduu dhici lahaa qaabku u dhici lahaa rabbi subxana wa tacala waa ogsoon yahay lam yakhaf kama qarsoona calayhi dushiisa shay-un waxba kama qarsoona lam yakfa dheh lam yakfa kama qarsoomin calayhi dushiisa shay-un shayna kama qarsoomin qabla an yakhluqahum intuusan abuurin wax ka qarsoonaa rabbi subxaana wa tacaala ma uu jiro shay walba wuu ogsoonaa qaabka markuu dhacay kadib uu u dhacay ayuu alle u ogsoonaa subxaana wa tacaala oo cilmi ugu lahaa wa calima wuxuu ogaaday rabbi maa shay ayuu ogaaday hum iyagu caamiluuna ay yihiin kuwa samaynaya qabla an yakhluqahum intuusan abuurin iyaga iska daayay xataa iyaga marka la abuuro waxay la imaan doonaan ayuu alla sii ogsoonaa subxaana wa tacaala marka la abuuro maxay samayn doonaa muxuu guursan doonaa muxuu cuni doonaa goormuu dhiman doonaa xaggee ku dhiman doonaa ilaa aakhiri tafaasiisha iyada ah ayuu alla subxaana wa tacaala sii ogsoonaa maala cilmigaasi marka shumuuliyada cilmiga ilahi subxaana wa tacala iyo ixaadadiisa ayay middaa iyadaa ku tusaysaa maala wa calima wuu ogaaday alla subxaana wa tacaala maa shay hum iyagu caamiluuna ay samaynayaan qabla an yakhluqahum intuusan abuurin ayuu alla ogaaday subxaana wa tacaala wa amarahum biaacatihi waxay leeyihin culimmadu kooxda noocaasa cilmiga ilaahay inuusan ashyaada sii ogeyn aaminsanayd ee ka mida qadariyada iyo muctasilada waxay leeyihiin waa tageen yani madhabkaasi inqarada waa dhamaaday gaabaashan dambe wuu ogsoon yahay bay leeyihin laakiin weli waxay ka doodsan yihiin inuu ilaahi subxaana watacaala gacan ku leeyahay ama awood ku leeyahay afcaasha iyo waxyaalaha ay khalqigu samaynayaan waa ka madax bannaan yihin bay leeyihin alla subxaana wa tacala waa ino imaan doontaa wa amarahum alla waa amray subxaana wa tacaala biaacatihi daacadiisa iyo ayuu amray inay adeecaan wa nahaahum wuxuu ka reebay can macsiyatihi macsiyadiisana waa ka reebay yacni waxa weye amarna waa siiyey oo waxna waa jeclaysiiyey oo waa u jideeyey waxna waa ka reebay oo waa nacsiiyey alla subxaana wa tacaala isagoo maslaxadooda iyo sida iyaga danta ay ugu jirto iyo xikmadiisa alla subxaana wa tacaala arrinkaa isagaa ku saleynaya maa inay adeecaan ayuu amray wa nahaahum wuu ka reebay can macsiyatihi macsiyadiisana alla waa ka reebay subxana wa tacala wa kullu shayin shay kastaana yajrii wuu soconayaa bitaqdiirihi alla qadaridiisii buu ku soconayaa siduu u qadaray buu u dhacayaa wa mashii'atii alla doonitaankuu doonay ayuu ku soconayaa wa mashii'atuhu doonitaanka allana tanfudu midii fulaysa wey laa mashii'ata doonitaan lilcibaadi addoommada uma sugnaanin ilaa maa shaaa wuxuu doono lahum iyaga uu doono u doono mooya la doono mooyaane yacni waxa weeye doonitaan iyo iraado iyo mashii'o madax bannaan oo ta ilaahay aan hoos imaanaynin addoommadu ma ay lahaa famaa shaaa mar hadday sidaas tahay marka oo mashiico oo dhan isaga ay ku urursatay famaa shaaa wuxuu doonaaye lahum iyaga uu la doonaaye kaana waa ahaanaya waa dhacaya macnaha wamaa lam yasha wuxuusan dooninna lam yakun ma ahaanayo ma dhacayo wax alla wuxuu ilahay doono umaa dhacay sidaas wey waa masharati macnaha waxa weeyaan iraadada ilaahay iyo mashii'adiisa waanan ka soo hadalay waan ka soo hadalay macnaheedu waxa weeye meeshii waxaan kaga soo hadlay walaa yakunu ilaa maa yuriid meeshuu soo lahaa halkaasaan kaga soo hadalay maarata addoonka mashii'a iyo iraado iyo doonitaan iyo awood ay wax ku fuliso cidla ma jirto alla mooyaane subxaana wa tacaala addoommada marka loo yimaado mashii'a waa leeyihi doonitaan waa leeyihi iraadana waa leeyihi awoodna waa leeyihi laakiin kulligeed waxay hoos imaanaysaa midda ilahi subxana wa tacaala kama madax banaana aayaadkii qur-aankaa ku tusaya ma ujeeda wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah inuu ilaahay doono mooye ma aad dooni karaysaan marka laba jihay leedahay addoonku macnaheedu ma aha marka sidaa laleeyahay inuu yahay majbuur yahay oo uu qasban yahay oo usan laysa lahu min alamri shay uu iska yahayo nin la hagayo oo macnaha waxa weye kolba meeshii la doono sidii ushaada aada adeegsanayso oo kaleeto ma aha iraado waa leeyahay mashiicana waa leeyahay laakiin mashiicadiisa iyo iraadadiisa alla kuctay alla subxaana wa tacala hoos tagta wey mashiicada iyo iraadadu le waxa weye qaabka macnaha waxa weye ibnu qayim uu taxliilinayo markuu kitaabkiisa uu kaga hadlayo waxa weeyaan waxa uu leeyahay mashiicada iyo iraadada addoonku uu leeyahay waxaa loogu nisbaynaya jihada ah in isagu uu ilaahay subxaana wa tacaala quwadan tadaata uu wax ku doonayo ee uu wax ku diidayo ee uu wax ku samaynayo yaa siiyey allah siiyey sooma allah subxaana wa tacaala siiyey doodi kama taagna allah hadduu siiyeyna maalintuu doono ayuu u diidi karaa wuxuu doonana waa u diidi karaa ujeeda iraadada iyada alla subxaana wa tacala gacantiisa ku jirtaa allana subxaana wa tacaala waxaa loogu nisbaynayaa oo wuxuusan doonin meesha kama dhici karo loo leeyahay waxa weeye tan addoonku uu ku tasarufaya isagaa bixiyey hadduu u diido wixii ka dhalan lahaa wuxuu doonaya inay ka dhalatana alla waa awoodaa subxana wa tacala waa u diidi karaya marka addoonku majbuurna ma aho ma qasbana oo iraado iyo mashiico waa leeyahay haddana mashiiadiis iyo iraadadiisu midda alla subxana wa tacala ay hoos u tagtaa maarka waa masaa-isha ugu adag wey masaa-isha mukhtalafka ah mas'alat alqada waalqadar masaa-isha ugu adag wey alla subxaana wa tacaala isagaa iska leh yacni cid lalana ma ay jirto gaaladana alla subxaana wa tacaala waa ka yani waxa weye qur-aanka wa qaaluu low shaaa allahu maa ashrakna walaa aabaa'una waa lagu dhaleeceeyey waxay yidhahdeen hadduusan alla dooni low shaaa allaahu hadduu alla dooni lahaa ma ujeedaa maanaan shirki la nimaadneen mana aanaan kufrineen yacni waxa weeye alla subxaana wa tacaala doonitaankiisa iyo iraadatiisa un baanu shirkigan iyo xumaanta kula nimid sidaa daraaddeed waxay daliil u tahay arrinkaasi inuu alla raalli ka yahy hadduusan raalli ka ahan shirkigana waa naga qaban lahaa saas daraaddeed alla subxaana wa tacaala waa rabaa halkaas qaabkaasi u daliishanay waa lagu dhaleeceeyey haddana ma aha marka dhaleecaynta dhanka laga dhaleecaynayo inay ilaahay mashiico u ogolaadeen oo iraado u ogolaan iyaguna iraadadiisa inay hoos tagaan ma aha masaladaas waa musallamu waana midii laga rabay laakiin midda lagu dhaleecaynayo waxa weeye iraadadii ilaahay ee kawniga ahayd iyo mashiicadiisii kawniga ahayd ayaa waxay u daliishadeen midii sharciga ahayd ma ujeeda midii sharciga ahayd ee ahayd inuu raalli ilahay ka yahay waana midda la diidan yahay ma ujeeda xumaan baan samaynayaa oo faaxishaan la imaanaya oo shirki baan la imaanaya haddana waxaan leeyahay ilaahay baa doonay hadduusan dooni lahaynna waa ii diidi lahay cajaa'ibta khalqigayna ka mid tahay adduunyadooda markay wataan oo arrintu ay arrin adduunyadooda iyo maslaxadooda dunyawiga soo gasho qadarka ma deliishadaan ma ad arkaysi xataa muctasilada iyo kuwan kalaata xataa ma ad arkaysi nin inta la boobay oo reerkiisii iyo caruurtiisii iyo xoolihiisii laga wada qaatay la yidhi war ilaahay baa qadaraya faraha ka qaad odhanaya ilaahay baa qadaray ma odhanaysi ma ad arkaysi waa dabagelaya waa doodaya in laga gardaran yahay oo la dhacay oo yuu sheeganaya goortii loo yimaado ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu ka doonayeen macsiyadii xumaanta intuu iska kaco odhanaya ilaahay baa ilaahay baa qadaray ma ujeeda oo tanba ilaahay baa qadaray maasaan ku daysi waa macnaha waxa weye waa hawaraacnimo wey marka marka ilaahi subxaana wa tacaala yani nimanka mushrikiinta dhanka laga dhaleecaynaya ma aha mashiicada ay sugeen dhanka laga dhaleecaynaya waxa weeye mashiicada ilaahay ay u deliishanayaan macaasidiisiiyo xumaantuu ka reebay maaha yacni waxa weye kownigii oo tii amriga sharcigeed ay u deliishanayaan in macnaha hore uga soo hadallay wey waxaa isaguna jira xadiid isaguna saxiixa xadiidkii waxa weeyaan nabiyullaahi muusa iyo aadam muusa uu ku odhan jiray aadamow yacni waxa weye wuxuu macnaha waxa waa ku yara dagaalay yacni macsiyadii uu galay iyo jannadii uu ka soo saaray sababtiisa looga soo saaray ayuu ku dhalay macnaha waxoogaa ku yara eedeeyey markaasaa wuxuu yidhi nabiyullaahi aadam muusew arrinkaa wuxuu yidhi eed inaad igu eedaysa ma aha arrin ilaahay horeyba iigu qoray oo iigu qadaray in laygu eedeeya ma ahabo markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alla lay slam faxaja aadamu muusa uja nabiyullahi muusa nabiyullaahi aadam markaa muusa oo doodii waa kaga adkaaday ma jeedaa ilaahay baaba hore iigu qadaree maxaad macnaha waxa weye arrintaa iyadaa iigu eedaynaysaa maa arrinku marka xadiidka daahirkiisa waxaad moodaa nabiyullaahi aadam inuu u daliishaday arrintii uu galay iyo macnaha waxa weye cisyaankii isaga ahaa ee macnaha waxa weye wacasaa aadamu rabbahu faqawaa alla uu yidhi inuu u daliishanayo qadaha ilahi iyo qadarka sidaase ma ah arrinku sidaas maaha ee waxa uu u daliishanaya waxa weeye qadihii ilaahay masiibadii qabsatay musiibadii qabsatay ayuu wuxuu u deliishanayaa qadaha ilahay iyo qadarkiisa yacnii arrintii uu ku dhacayna waa dhinac kaleto allu uga toobadkeenaya subxana wa tacala saas daraaddeed waxaa la yidhahdaa masaa'ibta ayaa qadaha iyo qadarka loo deliishadaa masaa'ibta haddii musiiba kugu dhacdo allah keenay baa la yidhahdaa laakiin macaasida iyada ilahay qadihiisa iyo qadarkiisa looma deliishado ee waa laga toobadkeenaa waa laga noqdaa alla ma doonayo subxaana wa tacaala sidaa daraaddeed jihada uu ugaga adkaaday waxa weeye wixii ku dhacay iyo musiibadii ku dhacday buu qadaha ilaah iyo qadarkeeda u deliishaday middaa weyaan ee macsiyadii arrintuu galay ma ahayn inuu u deliishanayay sidaa iyadaa wey wa kullu shayin shay kasta yejri wuu dure wuu soconayaa bitaqdiirihi alla qadaridiisuu ku soconaya iyo wa mashii'atihi doonitaankiisa wa mashii'atu alla doonitaankiisuna tanfudu midii fulaysa wey walaa mashii'ata doonitaan uma sugnaani lilcibaadi addoommada ilaa maa shaaa wuxuu doonay lahum iyaga uu la doonay mooyaane ayagad wuxuu u doonay mooyaane famaa shaaa famaa shaa lahum wuxuu u doonay kaana wuu ahaanaya uu dhacaya wamaa lam yasha wuxuusan dooninna lam yakun ma ahaanayo oo ma dhacayo alla subxaana wa tacala wuxuusan doonin yahdi man yashaa ciduu doona ayuu hanuuniyaa wayacsimu wuu ilaaliyaa oo wayucaafi wuu cafiyaa fadlan dheeraadsiin daraaddeed fadli iyo ixsaan iyo takarum xaggiisa ka ahaaday wayudilu wuu baadiyayaa man yashaau ciduu doono wayakhdilu wuu hoojiyaa oo garabkiisu ka baxaa wayabtali wuu ibtileeyaa wuu imtixaanaa cadlan caadil ahaan yani caadilnimo daraaddeed wa kulluhum dhammaantoodna yataqallabuuna way gadgadoomayaan khalqigoo dhan fii mashii'atihi iraadadiisa iyo doonitaankiisa dhexeeda ayay ku gadgadoomayaan bayna fadlihi fadligiisa iyo wa cadlihi cadligiisa inta udhaxaysa yacni mid cadligiisa ku dhex jira iyo mid fadligiisa kudhex jira udhexeeya waxa uula jeedaa masalada iyada yahdi man yasha wayacsi man yasha wayucaafi fadlan wayudilu man yasha wayakhdilu wayabtali cadlan wuxuu ula jeedaa ilaahi subxaana wa tacaala ninkuu doono isagaa hanuuniya ninkuu doonana isagaa ilaaliya ninkuu doonana alla isagaa caafiya intaasina waxay ka tahay ma aha inuu addoonku mutaystay oo gar ugu leeyahay rabbi subxaana wa tacaala waajib ilaahay uu ku leeyahay ma ah ee waa fadli iyo ixsaan mujarad alfadli walixsaan rabbi baa iskala doonay subxaana wa tacaala addoonku muxuu ilaahay ku leeyahay muxuuse u geystay maxaa wanaagoo uu u galay ilaa uu wax ku lahaado dayn wax daynoo ilahay subxana wa tacala uu ku leeyahay ma jirto waa mujarad lfadli allah iskala kaa doonay subxana wa tacala mana aadan mutaysanin ee ilahay baa subxana wa tacala iskala kaa jeclaaday waa fadli marka fadli aadan haba yaraatee sabab u samaysanin weeyaan maa midka uu ilaahay baadiyeeyana oo garabkiisa ka baxo oo uu imtixaanana cadaaladiisa ugu dhex jira cadaaladiisa see ugu dhex jira cadaaladiisa wuxuu ugu dhex jiraa rabbi subxaana wa tacaala addoonka markuu u caddeeyey jidkii xumaa iyo jidkii fiicnaa mashiico iyo iraado iyo awood uu ku sameeyana uu siiyey markaa kadib farahana uu uga qaaday ma ujeedaa inuu ugu kaalmeeyo oo arrinkii isaga ahaa uu sameeyo addoonku waa fadli iyo ixsaan hadduu ka gaabsado alla subxaana wa tacaala ugu kaalmayn waayana ma dulmi buu la yimid baa laodhanaya waa maya ma ujeeda yacni quwatii buu ku siiyey labadii jid buu kuu caddeeyey markaa kadib hadduu inaad samayso uu macnaha kuugu kaalmayn waayo waa cadaalad ilaahi subxaana wa tacaala cadli buu sameeyey marnaba dulmi kama dhecin masaladaas waa masalo la yidhahdo altaxsiin waaltaqbiix alsaalix waalaslax baa la yidhahdaa kutubta macnaha mutakalimiinta iyo kutubta macnaha waxa weeye ka hadasha masaa-ishantaas macnaha waxa weeye waxay leeyihiin muctasiladu ilaahay waxaa waajib ku ah in addoonka uu u sameeyo waxa aslaxa ah waxa maslaxadiisa ku jirto ee ugu wanaagsan inuu sameeyo waajib bay ku tahay beliy waana xaq iyo gar uu addoonku ilaahay ku leeyahay aslaxa maxaa lagu garanayaa waxaa lagu garanayaa bay leeyihiin caqligu siduu keenayo caqliga ibni aadamku kolba siduu u arko inay aslax tahay oy ugu wanaagsan tahay inuu ilaahay sameeya waajibku ah ujeeda waxaa kaloo i qabaan ilaahi subxaana wa tacaala inuusan waxba baadiyeyn karin waxbana uusan hanuunin karin masaladaas waxay farac ka tahay masaladii aan soo tilmaanay ah inuu addoonku abuuro isagu ficilkiisa abuurista ilaahay iyo awooddiisana ka madax bannaanta sidaa daraaddeed waxaa laleeyahay maxaad kaga jawaabaysaan hidaayada qur-aanka kusoo aroortay iyo dalaalka kusoo arooray yahdi man yashaa wa yudilu man yashaa seed odhanaysaan waxay leeyihiin yahdi man yashaa macnaheedu waxa weeye waa hidaayat dilaalati walirshaad yacni waa caddeeyaa jidka ilaahay ciduu doono ayuu jidka u caddeeyaa hidaayatu tawfiiqa soo ma aha ma jirtay leeyihin amaa dalaalka soo ma aha dalaalka waxay leeyihiin wayudilu man yashaau alla subxaana wa tacala waxba isagu ma baadiyayo addoonku ficilkiisa isaga la madax bannaane waxaa loola jeedaa yacni waxa weeye tasmiyatuhu daallan ma jeeda ilaahi subxaana wa tacala addoonku markuu lumay kadib ayuu wuxuu u bixiyey magac la yidhaahdo baadi waa baadiyoobe waa wax macnaha waxa weeyaan yani iyagoo dhan maarta iska khariban marka masaladaasay farac ka tahay masalada inuu addoonku ficilkiisa la madax bannaayo ay aaminsan yihiin ayay masaladu farac ka tahay dalaalkana ilaahay awood kuma laha hidaayadana awood umuu laha inuu jidka cadeeyo unba macnaha uu awood u lahay waxaa radinaysa naska qowluhu tacaala inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa nabiga salawatullahi wasalam hidaayana waa loo diiday hidaayana waa loo sugay hidaayada loo diiday waa hidaayatu tawfiiq alla gacantiisa ku jirta wey hidaayada loo sugayna waa hidaayat alirshaad walbayaan hidaayada caddaynta iyo jidkii in dadka loo caddeeyo wey maarata yahdi man yashaau ciduu doonu alla hanuuniyaa wayacsimu wuu ilaaliyaa oo yucaafi wuu cafiyaa fadlan yacni fadli iyo ixsaan daraaddii ee wax lagu leeyahay ma aha wayudilu wuu baadiyeeyaa man yashaau ciduu doono wayakhdilu wuu hoojiyaa oo garabkiisu ka baxaa wayabtali wuu imtixaanaa cid uu doonana cadlan minhu yacni cadaalad xaggiisa ka ahaatay macnaha waxa weye haddaan aniga maalan aan addoon ku idhaahdo shay u ishaato ugu naseexayso shay shaygii aada ugu nisaaxaysayna aada ugu kaalmayn weydo ma lagugu tilmaamayaa inaad daalim tahay mise waxaa lagugu tilmaamayaa inaad caadil tahay waxaaba laga yaabaa shaygaa isagaa inaan ugu kaalmeeyo inaysan dantaydu ku jirin inaan u naseexeeyo laakiin inay waajib tahay isagana dan ugu jirto maalan kaba soo qaata nin la raadsanayo oo la daba joogo ayaa waxaad ku tihi war nin yahow waa lagu caydhsanayaay carab meesha iskaga fako ninkii waa fakaday marka fakashadiisa aada ugu haddaad fakashadiisa aan ugu kaalmayn lahaana oon la garabgeli lahaana aniga ayaa dhibaato weyni soo gaadhi lahayd waa ku dhib mudan lahaa sooma marka maslaxa iyo dan iguma jirto aniga inaan garab istaago laakiin inaan u naseexeeyo isaga maslaxa ugu jirto maadaama ay addoommada marka ka suurtagal tahay nasiixo haddana aan loogu kaalmaynaynin alla subxana wa tacala inay ka suurtagashaay waa min baabi awlaa yacni rabbi subxaana wa tacaala jidka waa caddaynaya addoonkana awooddii buu siinaya haddana waxa weye hadduusan ugu kaalmaynin daalim mehe alla caadili weeye subxaana wa tacaala cadliguna cinda ahlisunna waljamaca waxa weeye khalqigiisa inuu ilaahay ugu tasarufo xasaba maa taqtadiihi xikmatuhu xikmadiisu siday keenayso ma ujeeda biqabdi nadar cuquusha ibni aadamka iyo waxay maslaxa istusayaan in- inta laga jeedsado sida ilaahay xikmadiisu ay keenaysa inuu khalqigiisa ugu tasarufo saasaa la yidhahdaa marka wa kulluhum dhammaantood yataqallabuuna way gadgadoomayaan khalqigoo dhan fii mashii'atii alla doonitaankiisii iraadadiisa dhexdeeday ku gadgadoomayaan oo nin ka baxsan ma jiro bayna fadlihi wa cadlihi fadligiisa iyo cadligiisa ay udhexeeyaan yacni ninkuu hanuuniyey oo wanaag uu siiyeyna waa fadli buu ku dhex jiraa ninkuu ibtileeyey oo imtixaanay oo baadiyeeyeyna cadliga ilaahay buu ku dhex jira labadaa mid kama baxsana saasuu macnaa sheekhu ula jeeda wa huwa alla subxaana wa tacaala mutacaalin mid ka sarreeyo weye can iladdaadi yacni kuwo khilaafsan kuwo mucaarad oo kasoo horjeeda alla subxaana wa tacaala waa ka nasahanye waalandaadi kuwa la midana alla subxaana wa tacaala waa ka nasahanye laa raadda wax ka hor yimaada laa raadda wax celiya uma sugnaanin liqadaa'ihi alla qadihiisa cid ka hortegi karta ma jirto walaa mucaqiba cid la cidhbisa oo ka daba tagtaana lixukmi xukumkiisa ka daba tagtaa iyaduna mawjuudun maysanaan xukumka ilaahay uu ridana cid ka dabategi karaysa iyaduna ma jirto walaa haaliba wax ka adkaan kara liamrihi amarkiisa ka adkaan karaana mawjuudun isaguna muusan ahanin amarka ilaahi subxaana wa tacaala cid ka adkaan kartaana ma ay jirto aamanaa waan rumaynay buu sheekhu leeyahy bidalika arrinkaasaan rumaynay kullihi dhammaantii intaan soo sheegnay oo dhan waanu rumaysannahay bu wa ayqannaa si hubaalaan i rumaynay yacni waan hu- hubaal baan u rumaynay anna kullan mid kastaana min cindii alla xaggi agtiisa inuu ka ahaado yacni wax kastaana inuu xagga alla subxaana wa tacaala uu ka yimaado wuxuusan doonin uusan dhicin arrinkaasaan rumaynay ayuu leeyahy mutacaalin can alabdaadi waalandaad waxa weeye abdaadu waxa waa mukhaalifka iyo mucaaridka shayga kaa soo horjeeda lidkaaga cagsigaaga ah ayaa la yidhahdaa didiga la yidhahda ilahi subxaana wa tacaala cid mucaarid ku ah oo ka soo horjeedaay ma jirto andaaduna waa jamcu niddin iyadana niddigana waxa la yidhahda bimacna almithli mid la mid a iyadana ma jirto laysa ka mithli shay waa nag soo mar mid iyadana la mid ah alla subxaana wa tacaala la mida ma uu jiro qadihiisa wax radin kara ma jiro wuxuu ilaahay xugmiyo oo xugum ku gaadhaayo cid diidi kartoo ma dhacaysa dhigi karta ma jirto ma jeeda لا معط لا maxaa yahay xadiidkii yani waxa weeyaan laa mucطiya lima acطayta yani laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta saas wey wuxuu ilaahay diidana cid ka keeni karta ma jirto wuxuu ilaahay ogolaadana oo xugmiyana cid ka hortegi karta ma jirto maana wuxuu ilaahay xugmiya sidoo kaleeto cid mucaqiba mucaqibka waxa la yidhaha shaygii in laga daba tago oo la buriyo inta laga daba tago la buriyo ama lagaaga daba yimaado oo lagugu qabsado cid saas samayn karta ma ay jirto maadaama cid lamida alla aysan jirin subxaana wa tacaala amarkiisana cid ka anka adkaan karta ma ay jirto kullu dalika marka waan rumaynay si hubaalaanan u yaqiinin inay xagga alla ka ahaatay saasuu sheekhu leeyay wa huwa alla mutacaalin midkii ka sarreeyo wey can ilabdaadi mukhaalifka iyo cidda kasoo horjeeda ayuu ka sarreeya oo ka weyn uu ka nasahan yahay waalandaadi kuwa lamidana alla waa ka nasahan yahay laa raadda wax ka hortago oo celiya ma su- ma jiro yacni laa raadda laadantaatu waa naafiye wey waatiin jinsiga anfin jirtay khabarkeeduna waa go-an yahay yani mawjuudun unba macnaha la wada qadaraya maan laa raadda mid cid ka hortagta liqada'ihi qadihiisa ka hortagta mawjuudun maysanaanin walaa mucaqiba lilcid la cidhbisa lixukmi xukunkiisa la cidhbisana ayaduna mawjuudun maysanaanin walaa haaliba wax ka adkaada liamrihi alla amarkiisana iyaduna mawjuudun maysan ahaanin aamanaa waan rumaynay bidalika arrinka kulli dhammaanteed haddaan muslimiinta iyo muminiintii nahay wa ayqannaa yani yaqiintu waxaa la yidhaahdaa shayga inaad si hubaal ah u qaadato waayqannaa waan yaqiininay ana kullan mid kastaay yani kullan yani min almakhluuqaat inay min cindihi alle agtiisa ka ahaadeen midaa iyada ayaan rumaynay wallahu aclam wasala allahuma waslama cala nabiyina maxamed wala ali sabi waslem alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma waslama cala nabiyina maxamedi wala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yaqul mualifu raximah llah waana muxameda عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين أن مثل إن إن يغره همزة ما يدين وصلية هذه ساسة صح وإن محمدا عبده المصطفى ساسة صح waxay ku xidhan tahay meeshii hore ee hadalka uu kusoo bilaabay oo soo dhihi jiray mar kitaabku soo bilaabayay naqulu fi tawxiid illahi muctaqidiin bitawfiiq illah ina allaha waaxidun laa shariika lah ina allaha waaxidun laa shariika lah halkaasi ku cadsanta ilaahay keligii weeye cid wehelisana ma jirto wax la wadaagta sidaasaan odhanaynaa buuri wanaquulu kadalika yani wanaquulu qowlkii wey kulligeed waa hadalkiisii bacdamaa uu soo sharxay kelimada qeybteedii hore ayuu yani maxamedun rasuululahi buu hadda sharxi rabaa maala waina muxameda wanaquulu waxaanu leenahay bitawxiid illaahi yani muctaqidiina bitawfiiq illahi muctaqidiin waxaanu leenahay ina muxameda muxamed cabduhu adoonkiisu inuu yahay sal alay slam adoonkii almustafa ee la doortay wanabiyuhu nabigiisii inuu yahay almujtabaa ee la doortay warasuuluhu rasuulkiisii inuu yahay rasuulkii almurtadaa ee laga raali noqday taas akhirayna ayuu yihi inuu addoonkii ilaah yahay addoonkiisii uu doortay nebigiisii uu doortay iyo rasuulkiisii uu ka raali noqday risaaladu macnaha waxa weeye tawxiidku laba juz-iyo waaye qeybtii hore macnaha waxa weeyaan ahayd laa ilaaha ila allah qaybo ka miduu kaga soo hadlay hadalkii dheeraa ee macnaha waxa weeyaa kasoo horreeyey jumladan iyada ah haddana wuxuu gudagelay muxamedun rasuululahi sharxeedii buu gudagelay marka waxaanu qiraynaa buu yihi oanu ictiqaadinaynaa inuu maxamed uu addoonkii ilaahay yahay macnaa addoonnimadu waa mansilada ugu sarreysa ashrafu lmaqaamaat wey addoommadu meelay gaadhaan mansilo ay gaadhaan mansilat alcubuudiya ugu sarreysa sidaa daraaddeed baa nabiga salawatullahi wasalaamu calayhi fii ashrafi almaqaamaat markuu joogo ayaa alla subxaana watacaala ku tilmaamay inuu addoonkiisi yahay maale subxaana aladii asra bicabdihi layla min almasjid alxarami ila almasjid alaqsa aladii baarakna xawla yacni cabdi baa laleeyahay tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira marka yani waxa weeye meesha ugu sarreysa ibni aadam gaadho waa addoonnimo mana jirto haba yaraatee axad khalqiga ka mid ah oo addoonnimo ka dhex bixi kara ojeeda addoonnimo ka xoroobi karaya ma uu jiro maxaa yeele waa sifa daatiya oo laazim ku ah wey addoonnimadu maarka meesha ugu sarreysa marka uu ka gaadho ayaa marka waxay tahay addoonnimo ah duruq fara badan bay marka mas'alada nubuwada iyo risaalada sugiddeeda duruq fara badan bay qolyahan kadaata firaqi u qaadaan yacni ahlu kalaamku jidad badan bay u maraan jidadka ay maraanna waxaa ugu mashhuursan ariiqatu lmucjizaat in mucjizaadkay la yimaadeen loo daliishado nebinimadooda nebinimadooda waxaa daliil u ah mucjize inuu la yimid nebigu sidaa daraaddeed ayaa waxay inkireen muctasiladu karaamaadka awliyada way inkireen karaamaadka awliya maxaa yeelay mucjizadu maadaama ay daliil u tahay ambiyada daliil u tahay hade cid kaleeto lama imaan karto marka saa daraaddeed awliyadu karaamaad ma laha yacni khawaariqulcaadada gacmahooda kama muuqan karaan oo ilahay kuma muujin karo sidaasay mareen maarta waa dariiqo saxa in loo daliyo mucjizaadku waa uruq duruqda macnaha loo daliishado ka mid ah ambiyada nebinimada sugiddeeda laakiin keligeed ma aha duruq kaleo fara badan baa lagu sugi karaa duruq badan baa lagu sugi karaa bal waxa weeyaan yacni awdax min ashamsi fii raabicati nahaar yacni ma qoraxda waa ka cadda nin kadaab oo beelaalo ah iyo nin runlow ah marnaba iskuma darmanayaan ibnu aadamka caadiga xataa iskama darman karaan maaha saa daraaddeed nabigu salawatullahi wasalaamu calayhi markuu waraaqaha diray ee uu diray qaysar iyo muqawqis iyo najaashi iyo raggaa markuu waraaqaha u diray markay waraaqdu gaadhayba maysan ka shakinin inay waraaqdani nebi ka soo fushay waa kayaad garanaysaan ninkii la odhan jiray yani waxawaa hiriqle su-aalihii faraha badnaa ee uu weydiiyey abu sufyaan marka waa iska badaahatan wey wax u baahan ma aha yani waxa weeye cumqi dheer igama baahna ambiyada kadaabka iyo saadiqa yani ibnu aadamka caadiga ah midkooda kadaabka iyo midkooda saadiqa ah yani baraahiinta qaatica ayaa lagu kala garan karaa maarta mucjizaadka keliyata ma aha adif ilaa dalika waxyaalaha fara badan ilahi subxaana watacaala uu usoo dhiibo waina muxamedan muxamedna waxaanu odhanaynaa muxamedna cabduhu addoonkiisii weye alla addoonkiisii almustafaa ee la doortay wa nabiyuhu nabigiisii weye almujtabaa ee la doortay yani alijtibaa walisdifa waa macno waaxida wey warasuuluhu rasuulkiisii way rasuulkiisii rasuulkii almurtadaa ee la doortay wa annahu isagu khaatamu alambiyaai ambiyada inuu kii lagu inuu khatimay oo ugu dambeeyey middaa iyadaana waaqileyla wa imaamu alatqiyaa kuwa alla ka cabsaday imaamkoodii wey khaatamu alambiyaa yacni ambiyada silsiladii ambiyada is soo daba joogtay ayaa ilaahi subxaana watacaala ku xidhay isagaa ugu dambeeyey siduu ilaahi subxaana watacaala uu leeyahay ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين حديث مسلم ككويبت النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكل سلماوية عليه حديث كمعنيثة anigi iyo ambiyadii hore waxaan ka dhigannahay buu ihi sidii nin guri dhisay oo kaleeto guriga dhismihiisu si wacan uu hagaajiyey muhandis aada u cajib badan baa guriga dhisay guriga marka intiisa kaleeto waa qurux badan yahay dadkaa marka ku wareegaya oo fiirfiirinaya oo ama dalxiis ha noqdeen ama wax kale ha noqdeen dadkaa fiirfiirinaya marka waxay leeyihiin war guriga kaato qurux badana laakiin meel baa buluketi ka baxsay in yaroo buluketi la eg ayaa meel ka baxsan oo meel bay ka bannaantay marka dadku waxay leeyihiin war guriga kaato muxuu qurux badnaan lahaa haddii meeshaa laga awdi lahaa meesha haddii bulkeeti laga saari lahaa waa qurux badnaan lahaa maa markaasuu nebigu wuxuu lehy salawatullahi wasalaamu calayhi bulkeetiga ayaan ahay ambiyadana lagu khatamay buu nebigu leh salawatullahi wasalaamu caleyh ma ujeeda sidoo kale xadiid xasan saxiixa isagana yani waxa weeye ummadayda soddon kadaab baa ka soo bixi doonta buu nebigu yhi oo mid kasta nebinimo sheeganayo walaa nabiya bacdii nebi iga dambeeyana ma jirto maarta rasuul iga dambeeye nebi iga dambeeya ma jirta buu lehay nagu salawatullahi wasalaamu caleyh marka ambiyada ilahay baa ku khatimay subxaana wa tacaala maxaa yeelay rabbi subxaana wa tacaala qadarkiisa iyo qadihiisa horey ugu dhacay inuu nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyhi uu noqdo khaatamu alambiyaa wa imaamu alatqiya kuwa cabsada imaamkoodii wey yani inkas inta ilaahay ka cabsataay ayuu qudwo u yahay salawatullahi wasalaamu caleyh ma ujeeda waa lagu daydaa wasayidu lmursaliina kuwa lasoo dirayna sayidkoodii wey sayidkoodii weeyaano asagaa ugu fadli badan haadaa maa calayhi yani waxa weeye alijmac culimadu sidaasay isku waafaqsan yihiin in ambiyada ilaahi subxaana wa tacaala uu ugu fadli badan yahay salawatullahi wasalaamu calayhi axaadiis saxiixana kuso arortay sida xadiidka muslim ana sayidu waladi aadam wa walu man yunsha man yanshaqu canhu lqamr man yanshaqu canhu lqabru wawalu shaaficin wawalu mushafac waa xadiid saxiixa muslim ku yimi yani waxa weeye caruurta nabiyullaahi aadam sayidkoodii baa lahay buu nebigu lehy salawatullahi waslamu caleyh qabrigana ruux laga kala dallaaciyo ka soo baxa anaa ugu horrayn doona cid macnaha waxa weeye laga shafaaco aqbalana anaa u horrayn doona buu nebigu leh salawatullahi waslamu caleyh oo shafaaco qaada macnaha saasuu leeyahy xadiid kale saxiixa isagana waa ka nebigu ohanaya sal lay slam bukhariga keyrkiin waa ku ilah malanayo waa ka odhanaya ina allaha istafaa كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم ساسو نبي صلى الله عليه عليه يعني وحوي قبيل ريك كنانة أيو إلهي كدورتي عرورتي نبي الله إسماعيل للي ريك كنانة قريش وإلهي كدورتي قريشنا إلهي بين ريبن هاشم كدورتي أنا قرر ريبن هاشم وإلهي كدورتي يقول الله صلى الله عليه marka waa laisla ogolyaha nabigu salawatullahi wasalamu aleyh sayid lmursaliin waxaa lagu bushiyey xadiid waxaa jira nabigu leh sal lla alay waslam laa tufadiluunii calaa muusa waa xadiid saxiixa muuse hayga hormarinina hayga fadilino haydhihina muusuu ka fadli badan yahay maxaa yeelay buu yihi markii ilaahay addoommada uu qubuurta ka soo saaro oon soo baxo waxaan arkayaa nabiyullaahi muusa oo haysta yacni carshiga saaqiisa iyo dhudhunkiisa haysta macnaha tiirarka carshiga isagoo haysta ayaan soo soo baraarugaya ma garanayo buu ihi inuusan macnaha waxa weeyaan isagu dadkii suuxayba uusan gelin iyo in macnaha waxa weye hortaylas uu soo noolaaday oo macnaha waxa weye soo baraarugay ma kala garanayo buuhi marka laa tufadiluunii calaa muusa ayuu nebigu lehy salawatullahi wasalaamu caleyh xadiidkaasi marka daahirkiisa waxaad moodaa inaan nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh laga hormarin karin nabiyullaahi muusa oona dhihi karin nebigu waa ka fadli badan yahay laakiin haddii sababka xadiidku uu ku yimid haddii la fiiriyo iyo macnuhu caddaanaya wuxuu ku caddaanayaa xadiidka isagu ku yimid wuxuu ahaa laba nin baa waxoogaa xurgufi dhex martay nin yuhuudiya iyo nin muslim ah kii yuhuudigaa marka wuxuu yidhi ilaahaygii muuse soo diray baan ku dhaartay ee khalqiga ka fadilee inay arrintu sidaa iyo sidaa tahy markaasuu kii muslimka ahaa bahal rabaaxa u taagay kii yuhuudigaa buu garaacaya macnaha see baad u dhihi kartaa muuse khalqigu ka fadilay oo macnaha waxa weye nebiga aad uga fadili kartaa nebi maxamed salawatullahi waslamu caleyh yuhuudigaa marka nebiga usoo dacwooday yidhi nebiga ilahi oo ninka kaataa idharbaxay gardaruna igu dharbaxay nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh markaasu wuxuu ihi laa tufadiluunii calaa muusa sababkaasi ku timid marka midda la diidaya marka waxa weeye ambiyada ilaahay in la kala fadilo oo macnaha waxa weye la tartansiiyo iyadoo ujeeddadu ay tahay liajli tacasub ama ka kale la liidayo ayadoo ambiyada midka laga fadli badan yahay doon aada doonaysa inaad liiddo ama macnaha waxa weeyaan aada tacasub ay kaa tahay daraaddeed inaad tafdiilka saa u gasho maya laakiin tafdiilku aslaan ambiyadu inay kafad- kala fadli badan tahay waa sugan tahay walaqad fadalnaa bacda annabiyiina calaa bacdin ujeeda ilahi baan unay subxana wa tacala ambiyada qaar baan qaar kale ka ba- ka fadilay ujeed tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin waa kala fadli badan yihin marka nebiguna salawatullahi wasalaamu calayhi isagaa ayaa ugu fadli badan biijmaci lculamaa waxaa kaloo jira xadiid kaleeto oo isaguna odhanaya een, waa xadiid saxiixa isaguna axadna yuusan odhanin ana khayrun min yunis ibnu matta anaa ka fiican yunis ibnu matta mina yuusan odhanin buu nabigu yuri salawatullahi wasalaamu caleyh isagana wuxuu ku soo aroray baa laleeyahay xadiidku fii macradi raddi qolyo wuxuu radinayaa waxaa la nabiyullaahi eh, yuunus waa kii ilahay imtixaanay subxaana wa tacaala ma ujeeda fanabadnaahu bilcaraa'i wahuwa muliim alla subxana wa tacala markuu qisadiisa ka warramayey yacni meeshii bannaanayd baanu ku tuurnay isagoo eedaysan oo xagga alle subxaana wa tacaala laga dagaalay marka inuu ruuxu is yidhaahdo isqaadqaado oo is yidhaahdo aleelahay yacni waxa way maadaama uu maluum yahay adaaba iska iskala fiican oo ka fadli badan halkaa inay kasoo gasho daraaddeed ayuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh uu leeyahay ruuxna yuusan odhanin yuunus ibnu matta anaa ka fadli badan maale wa ficlan sidaas wey waa nebi ilahi wey nubuwaduna waa manzilo aan la gaari karin wey manzilo aan la gaari karin wey يعني waxa weeyaan